ugu yaraan saddex qof oo laba ka mid ah ay yihiin ciidamada booliska halka midka kalena uu yahay nabad sugid ayaa ku geeriyooday qarax baabuur oo maanta ka dhacay agaarka saldhigga booliska ee degmada wadajir gaarigan qaraxa siday ayaa ahaa mid laga warqabay oo ciidamada nabadgelyadu baacsanayeen waxaana ka hor inta aanu qarxin gaariga ay israsaasayni dhex martay ciidamada ammaanka iyo raggii watay gaariga qarxay taasoo keentay inuu geeriyoodo mid ka mid ah raggii gaariga watay halka midka kalena ay ciidamadu gacanta ku dhigeen taliyaha hoggaanka howlgalka ciidanka booliska jenaraal maxamed yuusuf cumar madaale oo aan kula kulannay goobta qaraxu ka dhacay ayaa v o a uga warramay qaabka ay wax u dhaceen waxaa saaka oo saacaddu markay ahayd tobankii ku dhowaad ay ciidanka amniga oo isku dhafan booliis iyo nabad sugidba ka sakeeyeen baabuur magaalada dhex maraya waa la soo dabagalay labada ciidan waa iska warqabeen waxay kaga daba yimaadeen isaguna waa dareemeen dhagarqabahaas in ciidanka booliisku daba socdo iyo ka nabad sugiddu waxayna laba nin saddex nin oo gaariga saarnaa oo laba gashanaayen dareyska ciidamada bilaabeen rasaas inay furaan iyagana rasaastii loogu jawaabayey waxay haleeshay ninkii baabuurka waday labadii kalena waa carareen iyaga iyo ciidankii weli waa isku maqan yihiin waxay kala mudan doonaan dib baan ka soo sheegi doonaa meesha waxaa loo soo diray raggii xirfadda u lahaa inay furfuraan walxaha qarxa iyagoo hawshoodii ku dhex jirana waxaa la kulmay shilkii ay ugu soo talagaleen magaalada muqdisho ee ay ku baabi'in lahaayeen dadka soomaaliyeed sharaf bay noo tahay raggaas inay ku shahiidaan waajibkoodii waxaa dhintay laba booliiska ah iyo nin nabad sugid ah waa uga tacsiyadeynaya ciidankoodii iyo qoysaskii ay ka baxeen baabuurta waxaan maqalnay inay laba ahaayeen maxaa ka jira maya kanaaba ciidamadu arkeen oo ay soo dabagaleen waana kan waa ku guulaysteen in ay ka badbaadiyaan inay gumaadaan shacbiga soomaaliyeed ninkii waday waa la qabtaa layidhi wixii faahfaahina dib baan ka soo sheegi doonaa waa taag khasaaraha gaaray meeshuu qaraxu ka dhacay ama ehelo dadka deriska ah dadka deriska markii horeba booliiska iyo nabad sugiddu markay goobta yimaadeen waa faaruqiyeen xaafadahoo dhan waa laga saaray wixii shaqo ku socotayna waa la joojiyey guryuhu cidlay ahaayeen laakiin khasaare maadi ah waa dhacay oo jiingadaha iyo sidaad aragteen albaabadii guryaha iyo waxbaa gaaray taliyaha hoggaanka howlgalka ciidanka booliska ayaa dhinaca kale shacabka muqdisho ka codsaday inay kala shaqeeyaan arrimaha la xidhiira qaraxyada islamarkaana ciidamada ammaanka ay ku soo wargeliyaan gaadiidka ay ka shakiyaan shacbiga waxaan ka codsanaynaa indho iyo dhegabo inay noo noqdaan waxa ciidanka iyagu u dhimanayo waa iyaga waxa aanu ka hortaaganahay iyo musiibadaas yaanu u dhimanaynaa waxaan rabnaa inay gacan nagu siiyaan gudashada waajibaadka iyaga la shaqeeyaan ciidamada amniga iskana ilaaliyaan cadowga dhagarta uu u maleegayo marka laga soo tago tirada khasaaraha uu geystay gaarigii maanta ku qarxay degmada wadajir ee uu noo sheegay taliyaha hoggaanka howlgalka booliska ayaa dhinaca kale waxaa jira in ciidamo boolisa oo ka tirsan saldhigga booliska degmada wadajir iyo dad kaloo goobjoogayaal ah oo iyagu diiday inay la hadlaan idaacadda sababo la xiriira ammaankooda ay sheegayaan in khasaaraha qaraxa uu geystay ay gaarayso ilaa lix qof oo kale ah saddex boolisa iyo laba nabad sugida iyo nin ka tirsan hay-adda miinabaarista ee main action qaraxan maanta dhacay ayaa waxaa ka horreeyey qarax kale oo maalin ka hor ka dhacay degmada xamarweyne kaasoo ay ciidamada ammaanku fashiliyeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho